midna qaxootiga waaye midna waxaa waaye guddi hadda ra-iisul wasaaraha uu sameeyey ujeeddada ugu weyn waxaa waaye laba milyan oo mashruuca oo loogu talagalay oo la rabo in la bacsado oo la cuno la rabo waay taan ka cararayni soo ma aha oo aan diidanayn soo ma aha wasaarad ama wax kale oo soo samaysta mashaariic ay wax ku cunaayiin inaan ka feejignaana soo maaha ma qaxooti iyo barakacyaal midne wax looguma qaban maayo dowladdeenna iyadaa dadka barakaciyo hoyse maantadan tana la joogo wasaaraddii warshadii muxuu ahay daawada dadkii deganaa la barakaciyo hoya maxaa loo qabta dadkan waa la masabadinayaa bal wasaaraddii arrimaha gudaha iyo xafiiskii ra-iisul wasaaraha laba guddi oo ka socdo ayaa isduqaynaya oo isku haysta sharci kan ah oo haddaan maanta na hor yeelaa aa isku haysta kuwaalita xumo ka weyntaas ma jirto ra-iisul wasaarahu waa inuu ka xishoodaa shacabka soomaaliyeed guddiga as magacaabay uu rabay inuu lacagtaas yar lagu cunone annagoo ma ogolin